جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa khamiis taariikhdu waa toddobada dulxiji sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga qodobada aan idinkugu heyno warka subaxnimo idaacadda andulusna waxaa ka mid a askar ka tirsan kufaarta ayaa lagu dilay qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka galgaduud bakool iyo jubbada hoose ayaa goobo fagaaraha ku daawaday filimkii kataaib al ikhbaariya ee lagu soo bandhigay weerarkii degmada ceeldheer wilaayada islaamiga hiiraan ayaa diya u kala wareejisay beelaha gaaljecel iyo xawaadle kadib munaasabad ka dhacday degmada boqaqable ee wilaayadaas ganacsatada iyo bajaajleyda ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujinaya dhac baahsan iyo dhibaatooyin kale oo ay kala kulmayaan murtadiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gado ayaa dowlad diini a usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada luuqa ee wilaayadaas dooni ay la socdeen in ka badan laba boqol iyo konton ruux oo tahriibayaal isugu jira soomaali iyo etoobiyaan ayaa ku degtay xeebaha dalka soomaaliya جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan askar ka tirsan kufaarta ayaa lagu dilay qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose warkaas iyo war kale oo ku aadan howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxaa inoo faahfaahinaya xaaris cabdulqaadir howlgalladan ay mujaahidiintu waxaa ka kala fuliyeen wilayaadka shabeellada hoose iyo banaadir iyadoona mid ka mid ah uu ahaa weerar qaraxa oo siliibiyiinta afrikaanta lagula beegsaday deegaanka namber lixdan ee wilaayada shabeellada hoose qaraxan haleelay koranyada siliibiyiinta ayaa waxaa allah fadligii ku halaagsamay saddex askari oo ka mid ah ciidamada kufaarta afrikaanta sidoo kale waxaa mujaahidiinta ka howlgala wilaayada shabeellada hoose xalay dagaalo culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanka laanta buure iyo sidoo kale saldhigyada murtadiinta ee magaalada markaa iyo deegaanka jasiiraha oo dhaca xeebta isku xirta muqdisho iyo markaa dhanka wilaayada banaadir waxaa mujaahidiintu xalay qarax ka fuliyeen deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee duulaadka magaalada muqdisho iyadoona qaraxaas lala egtay maliishiyaad murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo qaybka askarta qaraxa lala egtay howlgaladan ayaana ku biiraya kuwa cadowga allah siyaabaha kala duwan loogula bartilmaameysado goobaha uu kaga sugan yahay wilaayaadka islaamiga mahadsanid xaaris bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka galgaduud iyo jubbada hoose ayaa goobo fagaaraha ku daawaday filimkii kataaba al ikhbaariyah ee lagu soo bandhigay weerarkii degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud aan ku hormarna degmada xiindheere waa kan nuur cali warsame abuushayba xalay salaadii cishaha kadib fagaaro ku yaala degmada xindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaa lagu daawaday isdaarkii sida weyn loo wada sugayey oo dhowaan uu soo saaray kanaalka kataayib al akhbaariya misna ku saabsanaa weerarkii lagu gumaaday maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud boqolaal dadweyne ah ayaa soo buuxdhaafiyey meydaankii madashu ahayd in lagu daawado muuqaalkaasi kadib markii laga iclaamiyey manaabiirta iyo masaajidda lagu cibaadaysto taasoo ku tusaysa sida dadku ay u danaynayeen daawashada filimkaas intii lagu guda jiray daawashada isdaarkaas waxyaabaha dadka sida gaarka u soo jiitay waxaa ka mid ahaa sarkaal sare oo macuusley ahaa oo mujaahidiinta ugu hanjabay inuu madaxa ka soo jari doono balse lasoo bandhigay iyadoo mujaahidiintu asagu ay madaxa ka tooganayaan kadib markii ay ka carareen murtadiintii kale iyo murtad gurguurte oo bartamaha ceeleer dadka ugu khudbadaynaya in mujaahidiintu dib dambe ay ugu soo laaban doonin iyo mujaahidiinta oo gaafureegaya goobtii gurguurta sidaa ku yiri waxaa kaloo xusid mudneed maliishaadkii murtadiinta oo lagu ceersanayo deexdii ceeleer qaar nolosha lagu qabtay kuwana baktigooda fagaaraha si uu dhoobnaa iyo qanaacin kala duwan oo lasoo bandhigay si kastaba idaacadda islaamiga landalus ayaa mikrofanka la dhex martay dadkii u soo daawasho tagay muuqaalkaasi markii uu soo dhammaaday kadib sidan ayayna dareenkooda u muujiyeen magacayga waa cuudi waxaan joogaa magaalada xindheere waxaan ku fiirsanay filimkii barakeysnaa ee lagu soo bandhigay weerarkii barakeysnaa ee celdheer waxaa filimka iga baxay waxyaabo badan sidoo korneerka dhahaya "Ah, waxaan soo qaban doonaa al-shabaab balse asaga ayaa intuu cariri waayay meesha lagu toogtay madaxiisana la toogtay asoo dhaawaca sidoo kale waxaan arkay kuwo badan oo isha ka madax madaxsiinaya marka kaamiduu soo qabatay gurguursaa dhahaya al-shabaab baa ka xoog wadanahay balse asagaa muqdisho ku nasalla maalinka saxaafadiisa lagu weeraraa muuminiinta waxaan- waxaan dhihi lahay sidan iyo si ka daran baa laidin xasuuqaya codsidan iyo galcada kuwa kale haddaan soo tabadkeenina joe biden iyo waxay idin tilmaameen mar dhowinka bixi doonaan ee kufaata afrikaanta ku shaydaan bismillaah magacay waa caaisha oo joogto degmada xiindheer cawdmaa waxaan ku fiirsanay filin aad iyo aad u cajiib badan weliba waxaa igu siyaa badnaa odag oo kiyaalaha wadamagu dhaay madaxa shaab waa lacag ee haddana usoo sii tinaayo oo buska kasii dabakacayo oo barta ku dhacay taasaa igu cajiib badan madaxiisaaba lacag noqoda cawado mujaahidiinta allaha guuleeya gaaladan allaha jabiyo intaasaa ugu baaqaa murtadiintan waxaan leeyahay ha soo toobad keeneen bismillaah anoo ah umu mucaad ku sugan degmada xiindheere waxaan cawada aad iyo aad u fiirsaday filan xiiso badan waxaa iigu sii dareed garguurta meesha oo maantii joogay oo laga jarjarayo boorarkiisii allaahu akbar garguurta iyo qoorqoor sida loo jarjarayo ayaan u begay sida raayooyinka ay wateen oo calamada ahaa loo ba'saday maasha allah alxamdulilah ilaahay wiilasha mujaahidiinta garabkooda allaha galo garabkooda allaha galo garabkooda allaha galo ayaan hela garguurtow wiilasha aad dabka kusoo shubayso wiilashannadii waayo waa jecelnahay laakiin adiga m- ujeedaa mar dhow waa lagu soo qaba insha allah filankan filanka ku xiga garguurta oo xirxiran inaan fiirsano ayaan rajaynayna degmada jamaama oo filinka lagu daawadayna waxaa sidoo kale warbixintan nooga diyaariyey bashiir muxidiin abu ayman habeenka hor waxay ka tahay bal akhbaariya baahisay muuqaal xiiso badan oo lagu soo bandhigayay weerarkii mujaahidiinta ay cagta ku mariyeen saldhigyadii maleeshiyaad kirdada ay ku lahaayeen degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud wuxuu ahaa isdaarkan mid si aadaha looga soo shaqeeyey allaha mahadi soona bandhigaya waaqaca iyo waxaa ka jira furimaha hore iyo wacdaraha libaaxyada tawxiidka ee bariga afrika ay ka sameynayaan saldhigyada cadowga waa mid ka badan degmooyinka shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay nasiibka u yeeshay halka shareecada islaamka
xalay fiidkii boqolaal qof oo ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kana mid ah qeybaha bulshada ayaa goob fagaara ah ku daawaday filimka kuwaasoo hadba la soconayay waxa uu filimka soo bandhigayey intii ay daawashada socotay ayaan mikrofoonka andalus la dhex maray qaar ka mid a dadweynihii daawanayay magaca anigoo ku bilaabaya waa abuu mascuud ee jooga degmada jamaame waxaa caawa daawanay filan aad u xiiso badan waxaana filanka u ahaa filan aad u xiiso badan la wada sugaayey ani waxaa soo jiitay waxyaalaha la yaabka badan ninkii lahaa mur- shaba- mada- shabaab madaxooda ayaan halkan keenaynaa ee asagoo sii dabadhacayo xabadda sii dabagedinayso waxaa soo jiitay kuwo badan oo sida maraykanka oo kale u jarteen jeegada oo maanta ilaahi subxana watacaala mujaahid gacanta ku haya cawada waxaan ku daawanay degmada jamaame ee filinkii ay soo saartay kataab al akhbaariya ee ku saabsanaa macrakadii ceel dheer ee lagu xasuuqay murtadiin aad u fara badan alla ayaa ku mahadsan run ahaantii indhahayna iyo qalbigana wuxuu ku qowbsaday ee murtadiintii lagu keenay jeegaqabadka deegaanka ceel dheer ee ka tirsan wilaayada islaamiga galguduud oo la bursanayo ee qaarkoodna gacanta ayagoona nool lagu dhigay gobolka jubbada hoose ee degmada jamaame halkan waxaan ku fiirsannay caawa ee filin aad iyo aad u fiican oo sidii ilaahay cadowga ilaahay sida uu ilaahay uu u gumaadayo maasha allah allahu akbar allahu akbar ayaan leeyahay waan soo dhowaynayaa siday u galayeen walaalahayga mujaahidiinta ah waxaan leeyahay gaalo way jabtay inta dhiman ilaahay subxaana watacaala ha idin dhammaystiro Een, waxaan halkan een, fariina ugu dirayaa cadowga oo diintoodii ka ridoobay cawaantii gurgurtay ku cimri qaadan waayeen coos weyni caad camaare iyo ceel dheere ciidankii mujaahidiinta cagta wada mariyey camaliyad ku galay cadowgii ku guftay caalamka loo dhigay dhanka kale degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose xalay waxay dadweynuhu goob fagaara ku daawadeen isla filimkii degmada ceeldheer nabadoon goobe cali xuseen oo ka mid ah waxgaradka degmadaas ayaa inooga waramay filimka ay daawadeen iyo xiisaha gaarka ee uu lahaa annagoo ah odayaasha dhaqanka bulshada qeybaha ee kala degsan xaafadada kamsuume waxaan caawa meel fagaara ku fiirsanaynaa filimkii ceeldheer ee soo baxay filimkan ilaahay baa ku maadsan waa u mahad celina waa ina qulubteenu qawoojiyey haddaan nahay shacabka iyo muslimiinta iyo salaadiinta degan muxaafadada kamsuume ee walaayada jubbada hoose meel fagaara hadda taagno filimkaas ka fiirsanaynaa waxyaabaha noogu cajiib badnaa sida loo galay murtadiinta oo gacgarbaduubka loogu xeray iyo sida ilaahay subxaana wa tacaala u hoojiyey maamurada islaamiga ah ee degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa sii dardargelinaya dadaalada dadka lagu wacyigelinayo iyagoona xalay ka mid noqday maamulada wilaayaadka kuwa ugu horeeya ee isdaarkaas cajiibka ah bulshadooda u soo bandhigay aad bay u mahadsan yihiin cabdiqani abushayba iyo abu ayman wilaayada islaamiga hiiraan ayaa diyo u kala wareejisay beelaha gaaljecel iyo xawaadle kadib munaasabad ka dhacday degmada boqa qable ee wilaayadaas faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya yaasir maxamed munaasabadani oo ahayd mid wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ay diyo ugu kala wareejinaysay beelaha gaaljecel iyo xawaadle ayaa ka dhacday degmada boqa qable ee xarunta wilaayada hiiraan beesha gaaljecel oo dishay wiil u dhashay beesha xawaadle ayay maxkamaddu ku xukuntay diyada boqol neef oo geel ah weliyudamka ayaana cafiyey labaatan halaad waxayna sidaasi beesha gaaljecel beesha xawaadle ugu wareejisay siddeetan neef oo geel ah naqiibka beesha gaaljecel ee hiiraan nabadaan cabdiraxmaan cumar bakool ayaa naqiibka beesha xawaadle ku wareejiyey siddeetan neef oo geel ah galabta waxaan taaganahay xaflad geel wareejin ah ayna ku kala wareegsanayeen laba beelood anigoo ah naqiibka beesha gaaljecel walaayada islaamiga hiiraan waxaan siddeetan neef oo geel aan ku wareejinayaa naqiibka beesha xawaadla naqiib cabdiraxmaan xiirey geelaas boqol neef ayuu ahaay labaatan waa noola cafiyey siddeetankii kale ayaan wareejinnay ilaahay baana ku mahadsan shareecada islaamka lagu kala qaatay kitaabka ilaahay baa lagu xugmiyey sidaas ayaana galabta ku wareejinaynaa iyadoo meelaha qaar aysan ka dhicin wanaaggan iyo sharaftan ama wax wareejintan ee khaymaha badan leh ee ilaahay shareecadiisa loo soo xugun tagay aysan dhicin annaga ilaahay kitaabkiisa baan geela ku kala qaadanay galabtana waxaan ku wareejinayaa naqiibka beesha xawaadla naqiib cabdiraxmaan xiirey naqiib siddeetan halaadoo geelmigala wareegtay intaasi kadib nabadoonka beesha xawaadle nabadaan cabdiraxmaan xiirey ayaa naqiibka hiiraan ee gaaljecel diyada kala wareegay waxaa kala wareegay naqiibka beesha gaaljecel siddeetan halaad boqolkii diyada oo ku waajibtay beesha gaaljecel khaasatan cifaaf ama caafi ee ku waajibtay markii wadahadloo laysaga yimid kabacdi oo walaalnimo la isweydiistay labaatana laga tegay siddeetii kale ayay galabta wareejinayaan waxaa kala wareegay anigoo ah naqiibka beesha xawaadle xaaji cabdiraxmaan xiiri barre waxaa kala wareegay naqiibka beesha gaaljecel cabdiraxmaan bakool waxaa kala wareegay waa mahadsan yihiin odoogii awaldamka ayaana ku wareejin rooble marka ilaahay mahadiis waa marka ilaah noo barakeeyo meeshii wiilkii ka baxayna bedel khayr qabo xooluhu meeshii ka soo baxeen ayagana bedel khayr qaba dadkii ku dhintoodan ejar ilaah ka siiyo odooga wiilka dhalay hooyada iyo walaalaha la dhashayna ilaahay sabra ka siiyo bedel khayr qaban ala siyaan leenahay waa ka ducaynana maasha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu rooble ibraahim barow oo ah aabbaha dhalay wiilka la dilay ayaa diyada wiilkiisa kala wareegay naqiibka beesha xawaadle bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah roobla ibraahim barow wiilkayga waxuu ku sababsaday cifaaf cabdi alxamdulilaahi siddeetan halaan ku heshiinay siddeetankii galabta wareejinayeen ninkii hadda ay dhintayna dembidhaaf allaha siiyo ayagana waa soo dhibtoodan khayr allaha siiyo galabtana waa xoolihii waa kala wareegnay naqiibkii xawaadle xirey barraa loo wareeji waa qabnaa kayrna allaha siiyo nimanka ah walaayadana ayagana dembigooda allaha dhaaf dembigooda allaha dhaaf diinta meel kale loo dhaafo ma leh ayagii hadday ahaanna ama dhibo badan aan ka imaan lahaa ayagana khayr allaha siiyo hadba xolihii loo kala wareejiyeen nidaamka ay loo marsiiyeen oo diinta ay loo marsiiyeen ayagana waa u ducaynaynaa khayr iyo khayraad wiilka maxamed rooble barow labaatankii kale waa cafi waa sadaqeeyey asagaana u sadaqeeyey saasaan ku cafi qasab liigama qaadin qabiil liigama reeban anagaa xurnimo ku dhiibi xor anaa wa ah naqiibkana waa ugu wareeji gacanta wiga saare ganacsatada iyo bajaajleyda ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhac baahsan iyo dhibaatooyin kale oo ay kala kulmayaan murtadiinta faahfaahinta warbixintan waa kan marwaan maxamed wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ay albaabada isugu dhufteen xarumo ganacsi oo ku yaala degmada yaaqshiida ee magaalada muqdisho ganacsiyada lixire ayaa ku yaala suuqbacaada dadkii lahaa goobahaasi ganacsi ayaana ka biyadiiday inay bixiyaan lacago baad ah oo ay murtadiinta ka dalbadeen ilaa dhowr xarumo ganacsi ayay maleeshiyaadka riddada albaabada isugu dhufteen halka kuwo kalena ay ku xidheen ganacsatadii ku sugnayd qaar ka mid ah ganacsatada ku sugan suuqbacaada ayaa ka hadlay tacdiyaadka kala duwan ay ku hayaan murtadiinta ee ku sii kordhaya saakay waxaan ka war helnay bakhaartii oo wada xirxiran dukaamankii oo wada xirxiran niman qufulla wataan oo dadkii ku dhex xiraayo oon ugu tagnay saddex qofood oo bakhaar hula inta lagu kor xiray ee ayagoo ku kor xiran ninna qori loo istaagsan yahay wallaahi waxaas aadaan uga xumaanay marka laysoo wacan oon tagana waxaan u tegay niman qoryasito oo ganacsatadii maharadadoodii iridda la taagan qoryo la taagan oo dhahaayo keen shan iyo toban doolar ama baqaalka xir warnin say wax u wadiin maya maya cidaan la hadlayna ma leh waxaan u baahannaha shan iyo toban doolar ama baqaalka hala xiro Ee, waxay imaadeen saddex jeer ee, laba jeeroo ka mid a horey u imaadeen way naga xireen dukaanka dukaanka xir maxaad u baahan tahay shan iyo toban doolar u baahana maxaad igu qabatay waxba kuuma qaban dukaankan xir amba shan iyo toban doolar dhiibay yiraheen Ee, ugu dambeyn shan iyo toban doolar ma dhiibi karaan dhahay dukaanka waa la xiray suuqley dham ay wada yimideen dadka dhan dukaanka waa kasoo wada xireen Ee, hadday dukaanka wada xireen maalintii maanta hadda biriga la joogay imaadeen soo saddex naqteen Ee, dukaaminkii way wada xireen dad oo weliba xamaaliya oo baqaara xamaalay ugu yimideen kasoo baxay dhaheen war waa shaqaysano maxaa naga rabtaa haddii layidhi qunfili korga saareen dhanka kale maamulka ashaadulla dirirka ah ee gobolka banaadir ayaa gaadiidleyda ku soo rogay inay qaataan kaarka caafimaadka ah kaasoo ay ridada dadka shacabka ah uga qaadanayaan lacago fara badan qeybaha kala duwan ee gaadiidleyda iyo ganacsatada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey amarkan ka soo baxay maamulka ridada ahaa iyadoona ganacsatadii ka biyey diiday ay albaabada isugu dhufteen xarumahooda taas horta kaarka caafimaad waxaan arkayaa in ay meesha eh, dhaqaalo laga raadinayo oo mashruuc lagu soo qaatay taasaa u arkayaa annaka hadda bajaadley haddaan ahay horta aad ugu dhibanahay Eh, waxaa ka dhibanahay marka horeba mashruucan lagu soo qaatay a e b dan mashruucii lagu soo qaatay aa haddana dhinaca caafimaadka la soo galay oo kaarkaani aa waxaa la yidhi kaar caafimaad ha la qaato waa aa, dadka ma awoodaan soddon iyo shan doolar ma awoodaan nin xalay aan cashaynin oo ilmihiis ay qadeen oo caaw oo saa quraacanin haddii soddon soddon iyo shan bix la yidhaahdo waa ku khasbantana la yidhaahdo waxaas wax suurtagalaya iyo wax suurtagal tagaya maaha mana ka filayna mana waxaas mana suurtagalaysa waxaa ina suurtagalaan rabaa soo maaha waxaas wax suurtagalaya iyo wax socokaraya iyo waxaas ma jiraan waa saddex ka meel ina hal meel aa annagu bajaaj leenahay balse dadka aan bajaajka wadanin ama dukaanleyda eh ama soon soomaalid kale ayaa yaacays baan lamidna annagu waxaan qaasoon leenahay malaha tacadiyaadka kala duwan ee kooxda ridada soomaaliya ay kula kacayso ganacsatada ku sugan suuqyada kala duwan ee magaalada muqdisho ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay noqday kuwa aan kala joogsi lahayn waxaana ganacsatada ku qasbanaadayn inay xidhaan goobahooda ganacsi maadaama murtadiinta ay sii kordhiyeen dhibaatooyinka kala duwan ay ku hayaan mahadsanid marwan maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gado ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada luuq ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cazaam carafaat maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gedo ayaa dowlad diini u soo gebagabeeyey odayaasha iyo waxgaradka deegaanka golweyn oo ah deegaan hoostaga degmada luuq ee wilaayada gedo dowladan ayaa socotay muddo saddex beri ah iyadoona ay ku qaateen duruus kala duwan oo diini ah qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka deegaanka golweyn ee ka faa'iidaystay dowladan diiniga ah ayaa ka warbixiyey dowladda iyo duruusta ay ku qaateen dowladda marka saddex bari baan ku jirnay alxamdulilah Eh, wax badan baan ka faa'iidnay ilaahay baa mahadsan Eh, as-aasaadka qofka odayga ninka mas-uulka looga baahan yahay oo dowlata luqdaha oo kale waa nagala saxay awalba baahida waxa laga rabo shuruudaha uu leeyahay iyo kayfiyada looga rabo kudhaqankiisa waa nagala saxay tan ayadana waa nagala saxay odayaasha waxgaradka deegaanka gurweyn loogu qabtay dowladdaas awal horta ilaahay baa mahadsan allah subxaanahu watacaala ayaa mahadsan inagu kulmay majmacaan islaamiga allah nagu kulmay mahadsan tan kale waxaan umahadcelinaynaa xarakada gaar ahaan nimankii soo curiya arrintan uu soo asaasay nagu bixiyey waqtiga juhdiga casharada nagu siiyey baan u mahadcelinaynaa waa baahi aan u qabno bulshadana ay u wada qabtay in laga saacido Eh, dad badan oo maanta u baahan baa jiro xarakada mar juhdiga la gelisayba waa u mahadcelinaynaa aad iyo aad waxaan joogaa deegaanka golweyn meesha waxaan ku qaadanay casharo oo maaragtay aad baan loo anfacay laba kutubaan ku qaadanay odayaalka deegaanka oo dowlada loo qabtay ayaa nahay mudo saddex beri ayaa dowlada loo hayay maasha allah aad baan wax fiican igu baranay oo annaga iyo awlaadda anagooda anfacaya casharo aada u qiimo badanoo barashadooda baan usii fasaahan doono awlaadda una tegeyno annagana anfacay ayaan nala tegay guud ahaan waxaan leeyahay dadka meel kasta joogaan duniinta ah dadka aqoonta ku yar tahay in maaragtay dowlooyinka amerika markasta nala wado dowlaadkan diiniga ah ee silsiladaha ah ayaa si habsami looga socotaa degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo mahadsanid cazaam dooni ay la socdeen in ka badan laba boqol iyo konton ruux oo tahriibayaal isugu jira soomaali iyo etoobiyaan ayaa ku degtay xeebaha dalka soomaaliya mar kale warbixintan waxaa inoo haya abuushayba waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa dooni ay saarnaayeen dad tahriibyaal ah oo ku degtay xeebaha dalka yemen doonidan ayaa la sheegay in laba boqol iyo lixdan tahriibyaal ah oo isugu jira soomaali iyo etoobiyaan ay saarnaayeen taasoo ku degtay xeebaha dalka yemen isniintii lasoo dhaafay waxaana ugu yaraan ku dhintay afartan iyo sagaal qof halka boqol iyo afartan kalena la la'yahay sida ay sheegeen warbaahinta dowladan degtay ayaa waxaa ka badbaaday toddobaatan iyo kow qof sida ay sheegtay gaalada qaramada midoobey kuwaas oo loo malaynayo inay ahaayeen dad yaqaana dabaasha ilaa lix caruur ah ayaa ka mid ah dadka la badbaadiyey halka lix kale oo caruur ah iyo soddon iyo kow haween ah ay ka mid yihiin dadka ku dhintay doonida doonta ayaa waxaa la socday boqol shan iyo toban qof oo soomaali ahay oo boqol afartan iyo shan qof oo etoobiyaan ah sida lagu sheegay warbixinno ay soo saareen gaalada qaramada midoobay sanad kasta tobannaan kun oo tahriibyaal ah oo ka yimaada dalalka dhinaca geeska afrika ayaa ka tallaaba baddacaasi iyagoona boqolaal ruux ku dhintaan baddaasi waxaa hubaal ah in waddamada yurub iyo maraykanka nolol aanay oolin balse loogu tegayo dullinnimo iyo hilib doofaar oo la cuno soomaalida tobannaan sano ka hor oo ku noolaa waddamadaasi ayaa maanta naftooda iyo carruurtooda kala soo barakacaya aad buu u mahadsan yahay abuushayba warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mida aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu